والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mukhtasaru saxiixi muslim lilimaami almundiri ayaynu ku jiray kitaabulimaan baynu maraynay wuxuhi mualifku baabu maa budi'a bihi rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama min alwaxyi wuxuu kani baab u yahay maa budi'a bihi rasuulu اllah rasuulka ilaahay wixii lagu bilaabay salى اllahu عalayhi wasalama oo min alwaxyi waxyiga ka mid ah ama min alwaxyi waxyi ahaaday can curwata bni zubayri waxaa laga wariyey curwa anna caaishata radia allahu canha caaisha rabbi raalliha ka noqote ka bedelo zawja nabiyi xaaskii nebigu sala allahu calayhi wasalama akhbarathu inay uga warantay marka luqada fasiixa ah ee qur-aankuna ku yimi haweeneyda waa in la yidhaahdo azawj biduuni taa carabida markaa tan in la raaciyaana way ku bannaantay laakiin sida fasiixa ahi waa biduuni taa sida had iyo jeera xadiidta aynu ku aragna marka aynu xaasaska rasuulka la sheegayo calayhi salaatu wasalaamna waa sida zawji nabiyi ama zawja nabiy baad arkaysa akhbarathu waxay uga warantay annahaa qaalat inay tidhi kaana wuxuu ahaa awalu maa budi'a bihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama marka akhbarathu damiirkaasi curwaha xadiidka warinayuu markaa u noqonaya caaisho ka warinaya kaana wuxuu ahaa awalu maa budi'a bihi wixii ugu horeeyey lagu bilaabay rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama min alwaxyi a waxyiga xaggiisa ama oo min alwaxyi waxyiga ka midi wuxuu ahaa alru'ya asaadiqa riyo runahoo fi nnawmi hurdada kusa ku sugan yacnii hurdada ugu iman jirtay waa la yska sii caddaynaya marka waludaasi waa isamkii kaana khabarkii kaanaduna wuxuu dha wuxuu noqonayaa alru'yaa alsaadiqata riyo markaa run ah lafdi kale oo saxiixa ku yaallana waxaa ku soo arooray alru'yaa alsaalixa riyo markaa wanaagsan markaa waa isku miduun oo fi nawmi ugu imanaysa hurdada riyadu qofka hurdadunbay ugu timaadaaye waxa weeyaan maaragtay waa lasii adkaynayaa fa kaana wuxuu ahaa laa yaraa mid aan ku riyoonin ru'yaa riyo ilaa hadduuse ku riyoodo jaa-at way u iman jirtay mithla falaqi subxi xaal ay caddaanka subaxa oo kala tahay falaqu subxi waxaa looga jeedaa idiyaa'uh waa iftiinkiisa iyo caddaankiisa ilaa jaa-at way imanaysa mithla falaqi subxi caddaanka iyo iftiinka subxi oo kale xaalay tahay si cad bay ugu iman jirtay waxaa uu ku riyoodaa si cad oo aan madmadow lahayn ayaa loo arkay uma dabadeetana xubiba ilayhi waxaa la jeclaysiiyey alkhalaa'u gaar noqoshaa la jeclaysiiyey inuu dadka iskaga dhex baxa oo waxa weeye iska gaar noqdo ayaa la jeclaysiiyey fa kaana wuxuu ahaa yakhluu mid ku gaar noqda bikaari xiraa'in xiraa buurtii la odhan jiray god ku yaalay ayuu markaa ku khalaaweyn jiray oo uu ku gaar noqon jiray qaarna waxaa la idhaha godka buurta ku yaalla xiraana waa buur maka ku dhow yataxanathu wuu ku cibaadaysan jiray fiihi godkaa dhexdiisa ayuu ku cibaadaysan jiray wa huwa taxanuhku attacabudu waa cibaadaysiga weeye marka intana tacabudu wa huwa tacabudu waa tafsiir taxanathka yataxanathudaasi la tafsiirayo waana mudraj bay ahlulcilmigu yidhaahdeen qaarkood zuhri baa idraajkan markaa hadalkan laba yidhaahdeen oo xadiidka ku daray ama ku idraajiyey laakiin adigu arrintaasi xujo cad male almuhim intani waa mudraj oo waxa lagu fasirayaa yataxanathu wa huwa tacabudu waa cibaadaysiga taxanuhkuna allayaaliya habeenna ayuu cibaadaysan jiray oo allayaalidan waa daraf oo waxay ku tacalluqaysaa yataxanahudaasi tacabudkan ku xiga ku tacalluqi mayso yataxanathu fiihi wuxuu ku cibaadaysan jiray godka allayaaliya habeenna ayuu ku ad ku cibaadaysan jiray bay ka dhigantay habeennadaasoo ulaati alcadadi tira u saaxiib ah bukhaarigana waxaynu ku aragnay dawaati alcadadi waa isla macno qabla an yarjica intaanu u soo noqon ilaa ahlihi qoyskiisa ayaa waxa weeye uu halkaa kusoo cibaadaysan jiray ehelkiisana dee xaaskiisii khadiijo iyo carruurtiisii iyobaa looga jeedaa ama waxaa wax ka caamsan baaba loo jeeda macal qaraabadiisii iyo ehelkii kalaaba soo gelaya wayatasawadu waanuu u sahay qaadan jiray lidaalika arrinkaa daraaddii ayuu u sahay qaadan jiray khalaawadaa iyo halkaa uu ku gaar noqon jiro uu ku soo cibaadaysan jiray muddo habeenna ah yaa arrinkaa dartii waa usii sahay qaadan jiray sida qofka musaafirka ahi u sahay qaadanayo oo kale tusaale ahaan uma dabadeetana yarjicu wuxuu ku soo noqon jiray ilaa khadiijata khadiija oo fa yatasawadu wuxuu u sahay qaadan jiray limidlihaa habeennadaasoo kale ama limidlihaa falkaasoo kale ficladaasoo kale arrinkaasoo kale damiirkaa dhowr waxoo iska laba intuba wada saxa ayaad u celin kartaa habeennada iska dheh habeennada maaragta halkaa hore aada ku arkayso limidlihaa habeennadaasoo kale ayuu u sahay qaadan jiray xataa faji'ahu ilaa uu ku soo kadiyey alxaqu xaqi ilaa uu ku soo kadiyey arrinkii xaqa ahaa ama malagii xaqa siday yah ama waxyigii xaqa ahaa ilaa uu ku soo kadiyo macnihiisi bakta iyo waxa weeye kadisa uu ugu yimi ay jaa'ahu lwaxyu baktah waa taa kuu qoran wa huwa isaga oo fii gaari xiraa'in qaaru xiro ku sugan ilaa xaqi ku soo kadiyey fa jaa'ahu waxa u yimi almalaku malagii baa u yimi waa malakuljibriil calayhi asalaam fa qaala wuxuu ku ihi iqra' akhri qaala wuxuu uhi maa ana biqaari'in anigu mid wax akhriyah ma ihi yacni laa uxsinu alqiraa'a buu jeedaa akhriska ma aqaan waayo rasuulku calayhi asalaatu wasalaam waxyiga ka hor akhriska iyo qoraalka midna ma aqoon sidii dadkaasi markaa iska ahaayeen ama u badnaayeen wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinika ida lartaaba almubtiluun waa ka ilaahay yihi subxaanah sidaa awgeed ba annabiyu alummey alummey waa nisbatun ila alum waa tiirin qofka markaa hooyadii loo tiirinayo waayo qofku markuu dhasho had iyo jeer akhris iyo qoraal toona ma yaqaan soo ma marka marka qofka la leeyahy qofkani waa qof umiya maxaa loo jeedaa waa qof sidii hooyadii ku dhashay oo waxba baran akhrisna ma baran qoraalna ma baran e qofku markay hooyadii dhashuu sidaa yahay moogta waaya fa jaa'ahu lmalaku malagii baa u yimi oo faqaala wuxuu ihi iqra' akhri qaala wuxuu uhi maa ana biqaari'in mid anigu wax akhriya ma ihi qiraa'a akhriska ma aqaan qaala wuxuu ihi fa akhadanii wuu i qabtay oo faqadanii wuu i buquujiyey xataa balaqa ilaa uu gaadhay minii xaggayga ka gaadhay aljahda dhibaato ilaa dhibaato waxa weeyaan markaa iyo mashaqo haddii allaba kuu roon yahay waxa weeye uu ka gaadhay xaggayga aljahda iyo aljuhda jiimka waana la kordhigaa waana la waana la godaa haddii sidaa inoo qoran aljahda la yidhaahdana waa sax haddii aljuhdu la yidhaahdana balaqo faacilkeedii unbuu noqonaya oo isaguna waxa weeye sax buu noqonaya macnu waa sax uma arsalanii dabadeeta wuu isii daayey xoogay markuu iboqoojiyey bal boqoojin mala ka warran ayuu ha iska sii kay daayey faqaala wuxuu yihi haddana iqra akri qultu waxaa ihi maa ana biqaari'in anigu mid wax akhriya ma ihi qaala wuxuu ihi faakhadanii way qabtoo faqaطanii way boqoojiyey athaaniyata almarata athaaniyata markii labaad xataa balaqa minii ilaa uu iga soo gaadhay aljahda dhibaato ilaa uu xaggayga ka gaadhay dhib uma arsalanii wuu isii daayo faqaala wuxuu ihi iqra akri faqultu waxaa ihi maa ana biqaari'in faakhadanii wuu iqabtayoo faqaطanii wuu iboqoojiyey ahaaliثata markii saddexaad xataa balaqa mini اljahda uma arsalanii dabadeeta wuu isii daayey waxay ahlulcilmigu isweydiiyaan markii isugu horeysay bay ahayd malagga iyo nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam maxaa sidan loogu dhibaayey ee uu sidan kolba markaa ugu qabanayo waxay culimmadu yidhaahdeen si hareereegeega ama markaa daymoodka uu uga xakameeyo ayuu u qabanayo iyo si uu u baraarujiyo ya oo uu fiirsiga iyo weelaynta waxaan loo soo wado uu ugu baraarugo ku celcelintanna iyaduna waxa weeye waa baraarujintaas oo lasii ta'kiidinaya bay idhahdeen ahlulcilmigu marka waa xikmaddaasi weeye faqaala wuxuu yidhi marka halkan waxaa laga qaataa qofka mutacalimka ah ee wax baranaya in la baraarujiyo faqaala wuxuu ihi iqra' bismi rabbika aladii khalaqa khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam shantaa aayadood ee ugu horeeya suuradda la ydhaahdo suuratu iqra' ayuu ku akhriyay iqra' akhri baa rabbi yidhi subxaanahu bismi rabbika ay muftatixan xaalaad ku furfuranaysa bismi rabbika magaca rabbiga aladii rabbigaagaa soo khalaqa abuuray makhluuqaadka oo dhan khalaqal insaana insaankana ka abuuray min calaqin xinjir yar oo dhiiga ka abuuray iqra' akhri wa rabbuka rabbigaagu al akramu waa ka karaamada iyo sharafta badane akhri aladii allaha weeye callama baray bilqalami ay alkitaabata bilqalami qalin in wax lagu qoro baray aadamaha callama alinsaana insaanka baray maa lam yaclam waxaanu ogsoonayn baray marka qur-aankii u horeeye uu maqlay rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam shantaa aayadood buu ahaa ee ugu horeeya suuradda ah inta dambe suuradda suurata la yidhaahdo markaa iqra' qeybteeda dambe sababu nusuul kale iyadu lahayd laakiin waa intan ugu horeyso farajaca wuu la noqday bihaa aayaadkii rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama tarjufu xaalay gariirayso bawaadiruhu tunankiisu xaalay gariiraya marka bawaadirta waxay ahlucilmigu leeyihiin waa jamcu baadira baadiraduna waxa weeye mankibka halkaasaa la ydhaha halkaa garabka iyo cududu ay isaga yimaadaan ma aragta ayaa mankibka la ydhaha mankibka iyo qoorta cadkaa udhaxeeyaa la ydhahdaa markaa baadirada waa cadkaa udhaxeeya qofkuna marka uu naxo ayaa waxa weeye halkaasi ay gariirtaa lafdi kalena waxaa buu ahaa yarjufu fu-aaduhu iyadoo waxa weeye rubadiisu ay gariirayso fu-aadki markaa qalbigu noqonay iyadoo qalbigii ama rubadii ay gariirayso oo higigta ay hayso ayuu waxa weeye la noqday xataa dakhala ilaa uu usoo galay calaa khadiijata khadiija markaa tarjufu bawaadiruhu xaal ay gariirayso bawaadirtiisu ay gariirayso macnii halkaa tunankiisa tunkiisaasi waxa weeyaan markaa saa u gariirayo xataa dakhala calaa khadiijata ilaa khadiijo uu usoo galo faqaala wuxuu ihi zammiluunii zammiluunii idada idada buui idada idada haa marya igu dad oo igu duuduuba fazammaluuhu way dadeen xataa dahaba canhu arawcu ilaa argagixi ka tegey ilaa argagixi iyo fasci iyo fajicii ku dhacay uu ka tegey uma qaala dabadeetana wuxuu ku yihi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam likhadiijata khadiijo wuxuu ku yihi ay khadiijatu waxay ka dhigan tahay ey yaa khadiijatu yaa khadiijatu khadiijaay aydani waa xarfunida weeye ay khadiijatu khadiijaay maali maxaa ii sugnaaday maxaa ii helay bay ka dhigantay wa akhbaraha alkhabara sidaasuu yidhi wal xaal buu sidaa yidhi akhbarahaa uu uga warramay khadiija alkhabara warkii uu siiyey kiyo kale oo ciraabta ahina way ku bannaantay ama wa akhbarahaa wuxuu uga warramay alkhabara warkiibuu uga warramay qaala wuxuu ihi laqad khashiitu walle waxaan u baqday calaa nafsi naftaydaan u baqday faqaalat lahu khadiijatu khadiiji waxay ku tihi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam kalaa maya abadan nafyi bay maka faa'iideynaysa kalaa ha ka yaabin abshir bushaaraysa fawallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa yukhziika allaahu ilaahay ku hoojin maayo abadan weligaa ku hoojin maayo oo khisigana waxaa la ydhahdaa alfadiixatu walhawaan ilaahay dullinimo iyo murugo iyo waxa weeye gooldaro weligaa kugu ridi maayo waxaanay markaas sidaa u leedahay iyadoo haddii allaba kuu roon yahay ka caawinaysa argagaxa iyo baqaha soo food saaray inuu ka baxo iyo iyada oo tilmaamihiisii wanaagsanaa ee uu ku sifaysnaa cuskanaysa ama deliishanaysa oo leh dee qof wanaagsan baad ahayd oo muxsine qofkaa wanaagsanna ilaahay ma hoojiyo wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye innaka adigu latasilu raxima qaraabada waad xidhiidhisaa wa tasduqu alxadiida warkana run baad ku sheegtaa oo hadal runa ayaad ku ku warantaa yani hadal runaad sheegtaa wa taxmilu waad qaaddaa alkalla ka culusna waad qaaddaa waxaa looga jeedaa macnihii waxa weeye ciddii taageere u baahan ee dhibaataysan waxbaad ku tartaa sida tusaale ahaan qofkii markaa martida ahaa in wax la siiyo kii agoonka ahaa kii waxa weeye markaa ciyaalkii iyo waxyaabaha la midka wataxmilu lkalla ka dhibbanna waad qaadaa waxa weeye waxbaad ku tartaa waad saacidaa wa tagsibu waxaad soo kasbataa almacduuma waxa lala yahay tagsibu almacduuma macduumkuna waa waxa aan lahaynin wey marka waxa weeyaan culimada qaar waxay idhaahdeen dadka kale heyrkaa ama dadka kale ayaad waxaad siisaa xoolo aanu markaa haynin baad adigu siisaa tabarucaad ku siisaa weliba ma garatay ama macnuu wuxuu noqonayaa dadka waxaad siisaa waxaanay haynin ama adiga cid aan ahayn agtiisa waxaanay ka helayn baad dadka siisaa oo ah haddii allaba kuu roon yahay fawaa'id iyo akhlaaq wanaagsan iyo taageera iyo wax fara badan wa tagsibu waxaad kasbataa almacduuma waxa lala yahay dadku waxaad ku biirisaa ku tartaa waxaanay hore u haynin oo adiga cid aan ahayn agtiisana aanay ka helayn saas oo kale wa taqri waxaad soortaa addayfa martida martidana waad soortaa wa tuciinu waxaad caawisaay ood isgarab taagtaa calaa nawaa'ibi alxaqi dhacdooyinka xaqa ah yah waa jamcu naa'iba oo waa alxaaditha dhacdada weeye dhacdaduna khayr iyo shar labadaba way noqotaa dee ta sharka a la garab joogsan maaye ta la garab joogsanaya waa ta khayrka ah waa dhacdada khayrkaa weeye wa tuciinu calaa nawaa'ibi alxaqi waxaad u kaalmaysaa oo marka aada isgarab taagtaa dhacdooyinka xaqa ah intaa kumay daynin khadiiji ee fanطalaqat bihi khadiijatu waxaa halkaa ahlulcilmigu ay ka qaataan khadiija bintu khuwaylid ibnu asad radia umi lmu'miniina radia allahu canha wa ardaaha caqligeeda iyo markaa waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala fiirada dheer ee uu geliyey iyadoo weliba qof dumar ah oo aynu ku naqaano dumarkuna ayna argagaxaan ama markaba baqahu usoo degdego ayaa haddana waad arkaysaa markaa habaadkan iyo mowqifkan cajiibka ah ee halkan ay istaagtay intaa kumay dayn weliba fanalaqat bihi fanalaqat way la tagtay bihi ay binabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam khadiijatu khadiija la tagtoo macnii kaxaysay xataa atat bihi ilaa ay ula tagtay waraqata bna nawfal ibni asad ibni cabdilcuzaa ninkii magacaa lahaa ee waraqa la odhan jiray waraqa ibnu nawfal ibnu asad ibni cabdilcuzaa wa huwa waraqahani ibnu cami khadiijata akhi abiihaa ibnu cami khadiijata khadiijo adeerkeed inankiisii weeye adeerkaasoo akhi abiihaa aabbaheed walaalkii ahaaday yacnii ninkan waraqahan iyo khadiija waa ilmaadeen ruma iyaduna waa khadiija bintu khuwaylid ibnu asad isaguna waa waraqa ibnu nawfal ibnu asad soo ma aragtid labadoodaba asadkaasa waa wawahaa ibnu asad ibnu cabdilcuza ibnu qusay ibnu kilaab weeye markaa qusayigaasina waaba halkii abtirsiinta rasuulka ay isugu imanayeen calayhi الsalaatu wasalaam ma garat oo markaa qusayiga khadiijana saddex baa utirsanaysaa rasuulkuna afar buu utirsan jiray calayhi الsalaatu wasalaam wa kaana wuxuu ahaa waraqahani imra'an qof buu ahaa tanasara kiristaanoobay fi ljaahiliyati waktigii jaahiliyada ayuu kiristaan noqday oo waxaa la yidhi isaga iyo markaa rag kale ayaa isaga iyo nin kalea iska diiday sanamadan la caabudaya iyo waxyaabahan oo kolkaasee waarbal diin xaqa aynu baadhno oo adigu isagu waxa weeye kiristaannimadaasu u arkay inay dhadhowdahay oo rag markaa qoladii baadiryadii ahaydna uu la kulmay oo uu ka qaatay oo halka ah taasuu markaa isagu waxa weeye galay wa kaana wuxuu ahaa imra'an qof buu ahaa tanasara nasraanoobay nasaaroobay fi ljaahiliyati waktigii jaahiliyada wa kaana wuxuu ahaa yaktubu mid qora alkitaaba qoraalka alcarabiya carabiga ah wayaktubu waxa kaloo uu qori jiray fi linjiili injiil wuxuu ku qori jiray bilcarabiyati carabiga maa shaaa allahu ilaahay wuxuu doono an yaktuba inuu qoro injiil buu carabida waxa weeye uu ku qori jiray marka carabidana wuu yaqaanay injiilna wuu bartay dabadeetana injiil buu carabida ku qori jiray riwaayadda bukhaariga iyana waxaynu ku arki jirnay wa kaana yaktubu lkitaaba alkitaaba alcibraaniy soo maha marka alkitaabat alcibraaniyana wuu yaqaanay alkitaabat alcarabiyana wuu yaqaanay labadaba wuu yaqaanay ma fahanta labadaba wuu yaqaanay saasaa lagu xambaarayaa bay ahlucilmigu yidhaahdeen marka injiiloo iyadana uu bartay waxa weeye cibraaniyadana wuu ku qori jiray carabigana wuu ku qori jiray wa kaana wuxuu ahaa shaykhan oday buu ahaa kabiiran weyn oo qad camiya indhabeelay waktigan waa nin weyn fa qaalat lahu khadiijatu khadiija waxay ku tidhi ay cammi ay yaa cammi adeero ay cammi adeerooy ismac maqal min ibni akhiika inankan walaalkaa dhalay bal hadda waxa weeye wax ka dhegayso markaa halkaa hore maxaad ku haysay xadiidka qeybtiisaa hore wa huwa ibnu cammi khadiijata akhi abihaa haa yacnii khadiijo ninkan waraqahan ilmaadeer bay ahaayeen baynu nidhi imikana maxay leedahay adeero waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen dee ninkani nin weyn buu ahaa oo waa kaa xadiidkuba sheegayo wa kaana shaykhan kabiiran qadcami oo indhabeelay nin weyn buu ahaa marka markan waxay u leedahay adeero min baab alixtiraam oo had iyo jeer waxa weeye qofka weyn carabtu way iska isticmaali jirta innaguna inaynu iskaba isticmaalno waa laga yaabaaye qofka weyn iyadoo laga yaabo adeerba inaanu kuugu toosnayn ayaa min baab alixtiraam adeera la yska idhaahda soo ma iyadoo laga yaabo inay ilmaadeerba tihiin ama adiguba aada markaa dee aada waalid u noqonayso hadday soo abtirsataan ayaa haddana mar hadduu kaa weyn yahay oo qof weyn uu had iyo jeer yahay min baab ilixtiraam baa adherna iska idha yaa saasaa lagu xambaaray ismac min ibni akhiika bal hadda inankan walaalkaa dhalay yaa bal hadda wax ka dhegayso oo warkiisan dhugo Ee, sidaana waxay u tidhi dhanka abtirsiimada marka la eego waraqe iyo khadiijaba ilmaadeer bay ahaayeen rum ahe rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagu waalid bay noqonayaan oo khadiijana eedoo kale ay ugu toosnayd waraqahana adeeroo kale ayuu rasuulka ugu toosnaa calayhi salaatu wasalaam may kala fogeen oo isu dhowaayeen ma garata taasi waa mid midda kalena way jirtaayoo min baab ilixtiraamka aynu sheegaynaana waxa weeye waa iska dhici kartaa inay uga jeedo qaala waraqatu bnu nawfalin waraqa ibnu nawfal wuxuu ihi yabna akhii adeero maadaa taraa maxaad aragtay fa akhbarahu wuu sheegay rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuu uga warramay sala allahu calayhi wasalama khabara maa ra'aa wuxuu arkay warkiisa khabara maa ra'aahu hadduu idiin qorayana dhib ma leh caa'idkun baa la muujiyey waqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu ku yihi rasuulka calayhi asalaatu wasalaam haadaa kanaad sheegaysaa ku yimi annaamuusu khayrsidi weeye annaamuusu waa khayrsidihi naamuuska luqada waxaa la yidhaha saaxibu siri lkhayr sirta waxaa qarsoonee khayrkaa cidda sidaa la yidhaahdaa jaasuuskana waxaa qarsoonee sharkaa ka sidaa la yidhahda marka haada naamuusu kani waa khayrsidihii aladii kaasoo unzila calaa muusa bni cimraana muusihiina cimraan lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam waa wuxuu u jeedaa waa malagii ambiyadii horeba u iman jiray rusushii horeba u iman jiray waaya markaa wuu gartay ciddan u timi waxa weeyaan inaanu ahayn jin iyo balaayo kala midnaba inaanu ahaynee malagu yimi wuu gartay markiiba ilaa nin aqoon lu ahaaye yaa laytanii fiiha jadacan yaa laytanii alla maan ahaada fiihaa muddadaasi dacwadda aada muujinayso ama lagaa hor imanaayo dhexdeeda jadacaa nin dhallinyaro ah oo xoog leh maan ahaado nin dhallinyara oo xooga maan ahaado ay shaabban qawiyaa yaa laytanii akuunu maan ahaado alla maan ahaado xayan mid nool maan ahaado imakaba un waayo mid nool maan ahaado xiina yukhrijuka marka ay ku saarayaan qowmuka qoomkaagu markay ku saarayaan allamaan wakhtigaa gaadho noolaado qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam awa mukhrijiyahum oo miyay saarayaan ma kuway saarayaa qoomkiisoo rasuulka aada u jeclaa calayhi salaatu wasalaam oo amiin ula baxay oo markaa maxamed amiin odhan jirayoo aada u ixtiraami jiray oo dee len qof wanaagsan buu ahaa markaa horebe oy aada u jeclaa ayaa la yidhi way ku saarayaan taas awa mukhrijiyahum oo miyay saari doonaan qaala waraqatu waraqa wuxu uhi nacam ha lam yaأti lama iman rajulu inqatu weligii bimaa ji'ta bihi waxa aad la timi ilaa hadduusan la yimi cuudiya waa la colaadiyey wain yudiriknii hadduu isoo gaadha yowmuka maalinkaagu maalinka macnihi aada garab joogsi u baahan tahay ee haddii allaba kuu roon yahay lagu colaadin doono ilaan waa tii timiye ansurka waan kuu gargaari nasran gargaar mu'azaran la xoojiyey gargaar xoog leh ayaan waxa weeyaan markaa kuu gargaari doonaa ma garata marka mabuu sii raaqraaqina wuu iska dhint markiiba uu dhintay sidaa xadiistu marka ay sheegayso markiiba waraqihii uu dhintay xadiidkani waa xadiid fawaa'id badan saxiixa bukhaariga bilowgiisana waynu ku aragnaa caa-ishana qisadan iyadu markaa goobjoogumay ahayn oo dee may soo gaadhin wakhtigan laakiin waxaa laga yaabaa inay rasuulka ka maqashay calayhi asalaatu wassalaam ama cid kale oo saxaabada ka mid ah ay waxa weeye ka maqashay si kastaba ha ahaatee riyadaa rasuulka u imanaysay muddadaasi waxyiga ka yaro horreysay bilow uunbay ahayd oo nooc muqadimo ah iyo hordhacoo kaley u ahayd si hadha waxyiga cadi markuu u yimaado uu iskaga xejiyo bilow uun ku soo dhow waxyigaanay ahayd waayo waxyaabo kale oo markaa iskaba iyaga qudhoodu markaa baba sheegayaba ama lagaba qaadan kara rasuulka calayhi asalaatu wasalaam shawi sha'ni weyn inuu u saaxiib yahay waabay iska jir jireenoo markaa way horreeyeen waayahay sideedabana waktigan ay rasuulka calayhi asalaatu wasalaam riyadu u imanaysay ma ahayn rasuul ma ahayn waay rasuul ma ahayn rasuul wuxuu ku noqday markii qur-aanku ku soo degay ya ayuhalmudathirta inoo soo socotaa nebina wuxuu ku noqday iqra markay ku soo degtay kaa intii ka horreysay waa lagu soo jiray uune oo macnihi waxa weeye waxyigaa ku soo socdaye laakiin dee nebi iyo rasuul toona ma ahay laakiin midooga wo ambiyada riyadoodu waxa weeye waa xaq waa waxyi riyada ambiyadu waa waxyi weeye ninkan la odhan jira waraqa ibnu nawfalna aahlulcilmigu aada bay uga hadlaan oo ninkani miyuu islaamay mise gaalnimadiibuu ku baxay aathaar baa jirta iyo waxyaabo badan oo lagu wariyey maqaal baa kolley ku jira sanadadooda laakiin khulaasadu waxay tahay sida wallawiguba sharaxa muslimka uu ku rajaxayo way isxoojinaysaayoo markaa inuu islaamay oo rasuulka uu rumeeyey calayhi asalaatu wasalaam ninkani ayaa lagu xambaaraya laga qaadanayaa sidaa awgeed baa waxaaba lagu tilmaamayaa ninkii ugu horreeyey xagga ragga rasuulka rumeeyey calayhi asalaatu wasalaam soo ma aragtid markiiba wuu fahmay can yaxyaa qaala can yaxyaa yaxya waxaa laga wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi yaxyahani waa yaxya bnu abi kahiir sa'altu waxaan weydiiyey abaa salamata abaa salamaan weydiiyey waa abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf ayulqur'aani unsila qablu qur'aanka keebaa loogu soo hordejiyey ayulqur'aani qur'aanka kiiseebaa unsila qablu la soo hordejiyey qaala wuxu uhi yaa ayuha almudathir suuraddaa la ydhaha yaa ayuha almudathir ayaa loogu soo hordejiyey faqultu waxaan idhi haddaan ahay markaa yaxye aw iqra ay bal iqra iqraa loogu soo hordejiyey awdaasi waa bimacnaa bal bashii idiraabyada ahayd bal iqra bal iskaba daaye iqra iqra loogu soo hordejiyey faqaala wuxu uhi abu salama sa'altu waxaan weydiiyey jaabira bna cabdilaahi jaabir bnu cabdilaahi baan weydiiyey ayulqur'aani unsila qablu qur'aanka maxaa loogu soo hordejiyey qaala wuxu uhi yaa ayuha almudathir faqultu waxaan ku idhi aw iqra ay bal iqra bal iskaba daayo iqra loogu soo hordejiyey qaala jaabiru jaabir wuxuu uhi uxadiثukum waxaan idinka waramaya maa xadaثanaa wuxuu nooga warramay rasuulu llahi rasuulka ilaahay salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi jaawartu waxaan la jaaray bixiraa'in xiraan la jaaray shahran bil falamaa qadaytu markaan dhammeeyey jiwaari la jaaristaydii nasaltu waan degay oo fastabtantu waxa aan markaa barhtanka u imi baطnalwaadi waxaan barhtamaystay baطna alwaadi dooxa dhexdiisa istabtantu waxaa looga jeedaa ay sirtu fii baطini dhexdiisaan waxa weeyaan markaa ayaan imi fastabtantu baطna alwaadi nasaltu waan ka soo degay buurtii iyo hoggiio fastabtantu waxaan barhtanka u imi baطna alwaadi dooxa barhtankiisa fanuudiitu waa lay dhawaaqay fanadartu waxaan eegay amaamii hortayda wa khalfii iyo dabadayda wa can yamiinii midigtayda iyo wa can shimaali bidixdayda falam ara axadan cidna umaan arag uma dabadeetana nuudiitu uma haddana nuudiitu waa lay dhawaaqo fanadartu waan eegay falam ara axadan cidna maan arag uma nuudiitu haddana waa lay dhawaaqay farafactu ra'sii madaxaygan kor u qaado xagga saraan eegay faidaa huwa waaba isaga oo malagi cala alcarshi sariir korkeed saaran filhawaa'i hawada dush hawada dhexdeeda yacnii wuxuu u jeedaa jibriile jibriil calayhi salaam waaba isagoo malagii berigii horena waxa weeye u yimi xaggan sare waxa weeye carshi ama sariir ku fadhiya xaggan sare fa akhadatnii waxa i qabatay minhu malagga aan arkay daraaddii waxa i qabatay rajifatun gariir shadiidatun daran faataytu waxaan u imi khadiijata baan u imo faqultu waxaan idahiruunii idada oo marya igu duuduubo fadaharuunii way idadeen fasabuu waxaanay ku shubeen calaya korkayga maaan biyo lafdi kale wuxuu sheegayey inuu markii hore isagu amray uu yihi wasubuu calaya maaan baaridan biyo qabowna igu shuba markaa fasabuu way ku shubeen calaya korkayga maaan biyo markuu amray bay ku shubeen biyo qabow oo sababtuna waxay tahay waxaa la yidhi biyaha qabowi waxay meesha ka saaraan argagaxa ee ay dejiyaan faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey caza wajalla yaa ayuha almudathir kaagan isduduubayo qum istaago faandir dig warabbaka rabbigaagana fakabir weyne wahiyaabaka dharkaagana faahir ahir warujusa qurunkana fahjur ka dheerow markaa qur-aanka waxaa loogu soo hordejiyey yaa ayuha almudathir haye maxaa la ysku waafajinayaa tan iyo iyo iqraa loogu soo hordejiyey waa sahal iswaafajintoodu sida la ysu waafajinayaana waxa weeye iqraa marka la eegaayo soo dejinta markaa uu soo hordejinta mutlaqa ah iqraa qur-aanka loogu soo hordejiyey wax ka horeeyey oo qur-aan oo la soo dejiyeyna ma jiro haye soo hordejinta yaa ayuhalmudathirna waa soo hordejin nisbiya weeye nisbiya oo iqra markii lagu soo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegay ee waxoogay qisadaa hore dhacday wuu ka yaro raago waxoogay buu markaa malagu mudduu ka maqnaa ma garata dabadeetana waa kan u dhawaaqa ee arkay isagoo halka jooga markaasuu deeta yaa ayuhalmudathir u sheegay soo maaha ku soo dejiyey marka waxa weeye waa soo hordejin nisbiyahoo markii waxyigu yaro kala go-ay iqra dabadeed wixii u soo hordegay qur-aanku wuxuu noqday maxay yaa ayuhalmudathir markaa suuraddaa la yidhaha mudathir aayadaha uga horeeya marka tani waa soo hordejin nisbiya weeye taa horena waa soo hordejin mutlaqa ama waxaa la odhanayaa qur-aankii rasuulka lagu faray calayhi salaatu wasalaam inuu dadka u digo oo uu rasuul yahay ayaa yaa ayuhalmudathir ugu soo horreysay soo ma aragti ila waa ta la yidhi qum faandiri marka isma diidayaana sidaa u gara sheekhaygii baabun fii kahrati اlwaxyi wa tataabucihi ay haadaakani baabun weeye baabka oo kaa inuu ahaaday fii kahrati اlwaxyi waxyiga badnaantiisa iyo wa tataabucihi israacraaciisa can anas bni maalikin radia allahu canhu ana allaha ilaahay caza wajala taabaca waa israacraaciya alwaxya waxyiga calى rasuuli اllahi rasuulka ilaahay korkiisuu isku raaraaciyey salى allahu alayhi wasalama qabla wafaatihi geeridiisii ka hor xataa tuwafiya ilaa laga oobsaday wa akharu ma kaana alwaxyu waxyigu markuu ugu badnaana yowma tuwafiya rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam waxay ahayd waqtigii rasuulka la oobsaday markii macni geeridiisu soo dhowaatay ayaabuu waxyigu aada ugu badnaa khulaasada xadiidkani waxa inoo sheegayaa markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajashiisu ay soo dhowaatay aada iyo aada buu u badnaa sidee loogu khatimo waxa weeyaan markaa khaatimadaa wanaagsan ee waxyigii oo soo degaaye iyo arrin kalea jirtay ahlulcilmigu idhaahdaano waktigaa dambe ajasha rasuulku soo dhowaatay calayhi salaatu wasalaam waxaa ku batay wufuudda rasuulka oo aada baa loogu imanayo aada baa loo soo islaamayo su-aalo badan baa la weydiinayo dabadeetana waxa weeye waxaa loo baahnaa qur-aan badan inuu soo dego axkaamta iyo waxa weeyaan markaa waxyaaba fara badan faahfaahinaaya marka waxyigu waktigaa wuu badnaaye garo baabun haadaa baabun alisraa-u waa dheelmintii binabiyi nabiga la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam ila samaawaati samooyinka xaggoodana markaa loo sii korsiiyo weliba iyo wa fardu salawaati faralyeelistii salaadaha alisraa walmicraaj waa maqashaan alisraa waa habeen socodkaa la ydhaah markaa waxaa looga jeedaa kaxayntii habeennimo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga kaxeeyey maka ee ilaa baytulmaqdis la geeyey ayaa looga jeeda almicraajna waa aalatulcuruuj aaladda xagga sare lagu fuula la ydhaahdaa arrintaasi alisraa walmicraaj goortii uu dhacay ahlulcilmigu iskuma waafaqsano aqwaal badan bay leeyihiin adigu waxa weeyaan markaa waxyaabaha ugu raajixsan waxaa ka mid ah ilaa sanadii tobnaad meelaha inuu ahaa geeridii khadiija iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii intii ka dambeysay sidaasaa waxa weeyaan markaa loo badan yahay salaadahana habeenkaasaa lagu soo faraliyeel dheelminta rasuulkuna may ahayn manaam iyo iyo riyo may ahayne waxay ahayd yaqda soo jeed bay ahayd ta kale ruuxdiisoo keliya lama dheelmine ruuxdiisa iyo jasadkiisaba waa la qaaday waxaanay ka mid ahayd markaa mucjizaadkii iyo maqaamaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u xasilay ee waaweynaa ayaa arrintani ka mid ahayd waana waxyaabaha marka ay tahay inaynu rumayno ee qeybka iyo waxyaabaha laynooga warramay ee ay waajibka tahay inaynu sidaa laynoogu sheegay ilaahiyo rasuulkuba ay noogu sheegeen u rumayno sidaa awgeed baa wa idinka arkay oo qisadan kutubta ictiqaadka waa lagu keenaa ya iyadoo dhankaa laga eegaayey alimaamu muslimna halkan uu kusoo aroorinaya isaguna isagoo dhinacyadaas iyo wixii la mida milicsanaya haddaba xadiidku uu yar dheer yahay iska qabo can anas ibni maliki radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi utiitu waxaa lay keenay bilburaaqi daabadii la odhan jiray wa huwa buraaqahani daabatun daabad weeye abyadu cadoo tawiilun dheer saa u kala jiida fowqa alximaari dameerka ka yar sarraysa wa duuna albaqli baqashana ka hoosaysa yadacu wuxuu dhigaayay xaafirahu qoobkiisa cinda muntahaa darfihi aragtidiisu halkay ku dhammaato bidhaantiisa ama ilka aragtigiisu halka ay gaadho ayuu markiiba waxa weeye sidaa u boodayo oo waxa weeye u soconayo aad buu dheeraynayo wey darfihina waxaa looga jeeda nadarkiisa iyo eegmadiisa xaafirkiisuna waxa weeye waa qoobkiisii qaala wuxuu ihi farakibtuhu waan fuulay xataa ataytu ilaa aan imi beyt almaqdisi baytulmaqdis ilaa aan imi laba luuqaa ku sugan oo almaqdisina waa loo akriyi karaa almuqadasna waa loo akriyi karaa soo ma aragtid qaala wuxuu ihi farabadtuhu waxaan ku xidhay daabadii bilxalqati goobadii baan ku xidhay allatii taasoo yarbitu bihi ay ku xidhan jireen wax alambiyaau ambiyadu ay wax ku xidhan jireen xalqadda waxaa la idhaahdaa wax kasta oo markaa wareegsan baa asal ahaan la idhaahdaa dadku hadday sidii gooba a u fadhiistaan waa tadee xalqad la ydhaha soo ma wixii saa u samaysan sida goobadoo kale waa la ydhaahdaa halkana waxaa looga jeedaa xalqatu baabi masjidi baytulmaqdis albaabka baytulmaqdis masaajidka baytulmaqdis ku yaalla almasjid alaqsa albaabkiisa xalqadda ku taallaa looga jeedaa ambiyadu wax ku xidhan jireen halkii baan daabadii ku xidhay buuri qaala wuxuu ihi uma dakhaltu lmasjida masaajidkii baan galay fasallaytu fiihi waxaan ku tukaday ragcatayni laba ragcadood oo taxiyatulmasjid ah uma dabadeetana kharajtu waan baxay fa jaa-anii jibriilu jibriil baa i yimi calayhi asalaam wuxuu jibriil ila yimi biinaa-in weel min khamrin khamri ah iyo wa inaa-in weel min labanin caana ah khamrigana intaan la xaaraam yeelin bay ahay fakhtartu waxaan doortay allabana caanihii baan doortay oo waxa weeye ha waa la soo gaabiyey wuxuu yidhi labadii markuu isu agdhigay buu yihi labadan kala dooro kaa doonto dooro fakhtartu labana caani baan doortay faqaala jibriilu jibriil wuxuu yihi calayhi asalaamu ikhtarta waxaad doonatay alfitrata fitradii baad doonatay yacnii islaamnimadii iyo toosnaantii ayaa dooratay uma caraja dabadeetana wuxuu nala koray binaa annaga ila asamaa'i xagga sare ayuu nala koray wastaftaxa in laga furo ayuu dalbay jibriilu jibriil samadii koowaad markay gaadheen faqiila waxaa la yidhi man anta yaa tahay waa kuma ciddii markaa albaabka malaa'igta ahayd ee albaabka samada joogtay ayaa sidan leh marka albaabada samada waxaad arkaysaa ma furee way xidhan yihin faqiila waxaa la yidhi man anta yaa tahay waa kuma qaala wuxu uhi jibriilu ey ana jibriilu jibriil baan ahay qiila waxaa la yhi waman macaka yaa kula socda qaala wuxu uhi muxamadun muxamed baa ila socda ay macii muxamadun ama huwa muxamadun ama muxamadun macii kii la qadaraba qiila waxaa la yidhi waqad bucitha ilayhi oo miyaa loo soo diray inuu xaggan sare usoo koro oo waxa weeye uu sameeyo markaa israagan iyo micraajkan oo xaggan samaawaadka la korsiiyo miyaa loo soo diray qaala wuxuu ihi qad bucitha ilayhi hayo waa loo soo diray sidaasaa markaa culimada qaarkood ay rajaxaan culimada qaarna waxay idhaahdaan waqad bucitha ilayhi waxa weeye macnuuh oo ma dadkaa loo diro rasuul baa laga dhigay moxamed marka taasi waxay noqonaysaa inaanu werba u hayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la diray iyo in kale malaa'igtaasi inaanay markaa waktigaa werba u hayn ka hor oo dee cibaadadaa ilaahay iyo howlaha ilaahay u dirtay subxaana wa tacaala ayay ku mashquulsan yihin culimada qaarna waxay dhahaan maya muddadaa inaanay ogaanin waxa weeye waa baciide waxay u jeedaan waqad ursila ilayhi ma samaawaadkaa loo soo diray oo samada inuu soo fuulo oo waxa weeye xaggan usoo kaco ya safarkan samaawigaa inuu soo galo miyaa loo soo diro markaa loo soo fasaxay qaala wuxuu uhi qad bucida ilayha waa loo soo diray micraajkan fafutica lana waa naloo furay faidaa ana biaadama faidaa ana waaba aniga oo ku sugan biaadama aadam yani aadam baan waxa weeye kusoo baxay samada koowaad markii aanu sidaa u gallayba nebi aadam oo ahaa abulbashar calayhi asalaam faraxaba bi wuu isoo dhoweeyey wadacaa lii wuxuu iigu duceeyey bikhayri khayr buu iigu duceeyey markuu salaantii ka qaaday baa waxa weye soo dhowow buu ku lahaa inanka wanaagsan iyo markaa nebiga wanaagsan uu soo dhowow uma caraja binaa dabadeeta wuxuu nala fuulay ila asamaai ahaaniyati samada labaad fastaftaxa jibriilu jibriil baa wuxuu dalbay in waxa weeye markaana laga furo calayhi salaam faqiila waxaa la yidhi man anta yaa tahay qaala wuxu uhi jibriilu qiila waxa le waman macaka yaa kula socda qaala wuxu uhi muxamedun moxamed qiila waxa le waqad bucida ilayhi oo miyaa loo soo diray xaggan sare inuu soo fuulo qaala wuxu uhi qad bucida ilayhayo waa loo soo diro fafutixa lanaa waana laga furay faidaa ana waaba anigoo bibnay lkhaalati bibnay lkhaalati labadii habra wadaagga ahaa ku sugan ciise bni maryama iyo wayaxya bni zakariya labadaa ninoo habra wadaag ahaa waaba anigoo ku sugan qolyahaasaan macnihii la kulmay weeye faidaa ana bibnay lkhaalati ciisa bni maryama wayaxya bni zakariya waaba anigoo labada habra wadaagga ahaa ku sugan faraxabaa bi way soo dhoweeyeen wadacawaa lii waxay igu duceeyeen bikhayrin khayr bay igu duceeyeen uma caraja bi dabadeetana wuxuu ila koray ila asamaai ahaaliati samada saddexaad fastaftaxa jibriilu jibriil baa dalbay in laga furo faqiila waxaa la yidhi man anta yaa tahay qaala wuxu uhi jibriilu jibriil qiila waxa le waman macaka yaa kula socda qaala wuxuu uhi muxamedun sala allahu calayh wasalam qiila waxaa la yidhi waqad bucida ilayhi oo miyaa loo soo diray xaggan inuu soo kaco ama dadka dhulka jooga miyaa loo diray qaala wuxuu uhi qad bucida ilayhi haayo dadkii waa loo diray fafutixa lanaa waana laga furay faidaa ana biyuusufa waaba anigoo yuusuf ku sugan macnii la kulmay samada markaa ay joogaana waa samadii saddexaad idaa huwa waaba isagoo yuusuf qad ucطiya la siiyey shatra alxusni quruxda kala barhkeed la siiyey qurux oo dhan inta la qaybiyaa kala badh isaga lagu tusoo la siiyey qaala wuxuu uhi faraxaba bi wuu isoo dhoweeyey wadacaa lii bikhayri khayrna wuu igu duceeyey uma caraja binaa dabadeeta wuxuu nala fuulay ila asamaai araabicati samada afraad fastaftaxa jibriilu jibriil baa dalbay in laga furo qiila waxaa la yidhi man haada waa aya kani qaala wuxu uhi jibriilu weeye qiila waxa le man macaka yaa kula socda qaala wuxu uhi muxamedun qiila waxa le waqad bucida ilayhi qaala qad bucida ilayhi fafutixa lanaa tii afraadna waana laga furay faidaa ana biidriisa waaba anigoo idriis ku sugan faraxaba bi wuu isoo dhoweeyey wadacaa li wuxuu iigu duceeyey bikhayrin khayr qaala allahu caza wajal alla wuxu uhi warafacnaahu waxaanu kor ugu qaadnay makaanan meel caliya sare culimada qaarkood waxay dhaahdaan nebi idriis calayhi salaam isagoo noolbaa xagga sare la geeyayo waxyaabana way soo raraano adigu waxa weeye kolley wax sugan anigu ma arago arrinka ku saabsan wa rafacnaahu makaanan caliya uma caraja binaa dabadeeta wuxuu nala fuulay ila samaai alkhaamisati samada shanaad fastaftaxa jibriilu jibriil baa dalbay in laga furo qiila waxaa la yidhi man haada waa aya kani qaala wuxu uhi jibriilu jibriil weeye qiila waxa le waman macaka yaa kula socda qaala muxamedun qiila waxa le waqad bucida ilayhi qaala qad bucida ilayhi fafutixa lanaa waa naloo furay faidaa ana bihaaruuna waaba anigoo haaruun ku sugan macni waxa weeye la kulmay oo waxa weeye aanu isaragnay oo samadii shanaad ayuu haaruuna kula kulmay faraxaba waa isoo dhoweeyey wadacaa lii bikhayri khayr buu igu duceeyey uma caraja binaa ila asamaai asaadisati haddana wuxuu nala fuulay samada lixaad fastaftaxa jibriilu qiila man hada qaala jibriilu qiila waman macaka qaala muxamedu qiila waqad bucida ilayh qaala qad bucida ilayhi fafutixa lana waa naloo furay faidaa ana bimuusaa waaba aniga oo muuse ku sugan samadii lixaad markaanu tagnay faraxaba bi wuu isoo dhoweeyo wadacaa lii bikhayri khayrna wuu igu duceeyey anigoo muuse ku sugan macnihii waxaa loo jeeda waa anagoo muuse kulannayba muusun baan meeshii kula kulman ugu teg uma caraja ila asamaai saabicati dabadeetana wuxuu haddana fuulay samada toddobaad fastaftaxa in la furo ayuu dalbay jibriilu faqiila waxaa liman haada waa kuma waa ayo qaala wuxuu jibriilu ay ana jibriilu qiila waman macaka qaala muxamadun ay muxamadun maci muxamed baa igu heliya qiila waxaa le qad bucifa ilayhi oo miyaa loo soo diray inuu xaggan samaawaadka soo fuulo qaala wuxuu uhi qad bucifa ilayhi fafutixa lanaa waa naloo furay faidaa ana biibraahiima waa anigoo ibraahim ku sugan waa samadii toddobaad musnidan xaal uu ku tiiriye dahrahu dhabarkiisa ila lbeyt lmacmuuri beytulmacmuurka beytka guriga camiran guriga camiran markaa gurigaa cidda camiraysaana waa malaa'igta weeye waidaa huwa yadkuluhu waaba iyadoo ay soo gelayaan guriga waidaa huwa yadkuluhu waaba iyadoo gurigaa ay soo gelayaan kula yowmin maalin kaste sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag oo laa yacuuduuna ilayhi aan kusoo noqonahayn maalin kasta toddobaatan kun oo malag baa ku cibaadaysanaya kumana soo noqonaya badnida malaa'igtu ay badan yihiin ayaa halkaa laga qaadanaya uma dahaba bi dabadeeta wuxuu ila tegey ilaa sidrati lmuntahaa markaa geedda lama dhaafaanka ah ee sidratulmuntahaa la ydhaahdo ee halkaa aanay dhaafin waidaa waraquhaa waaba iyadoo caleenteedu ka aadaani lfiilati ha sida waxa weeye dhagaha marowdigoo kale ay tahay ma garatay alfiila hadda waa jamac weyn ka aadaani lfiilati maroodiyada dhagahoodoo kale waaba iyadoo markaa ahoo waxa weeye aada iyo aada u waaweyn wa idaa hamaruhaa waaba midhaheeda oo kalqilaali jalxadaha waaweyn oo kale ahaatay alqilaalna waa jamcu qulla quladuna waa jaratun kabiiratun tasacu qarbatayna wa akar waa jalxad weynoo laba qarbadama in ka badan qaadaysa qaala wuxuu ihi falamaa gashiyahaa markii uu daboolay geedii min amri ilaahi xagga amarka ilaahay maa gashiya wixii daboolay tagayarat way isbadeshay oo xaaladii hore intay iska badeshaybee mid kaloo kasii qurux badan oo kasii cajo badan uu sii gudubtay famaa axadun axadna muu ahaa nin axadkaasoo min khalqi illaahi ilaahay makhluuqiisa ka midi yastatiicu mid awoodaya an yancatahaa inuu sifeeyo min xusnihaa quruxdeeda aawadeed ama min xusnihaa quruxdeeda inuu sifeeyo axadna awoodi maayo sidii hore si ka sii daran bay usii gudubtay way isbedeshaydan macnii sidii hore si ka sii cajo badan oo ka sii qurux badan ayay isu bedesho aan cidba sifayn karahay fa awxa allaahu ilaya ilaahay wuxuu ii waaxyooday maa awxaa wixii uu ii waaxyooday fafarada calaya korkayga wuxuu kusoo faral yeelay khamsiina salaatan konton salaadood fii kulli yowmin walaylatin habeen iyo maalin kaste fanazaltu waxaan usoo degay ilaa muusa muuse calayhi asalaam oo faqaala wuxuu yidhi maa farada rabbuka rabbigaa muxuu kusoo faral yeelay calaa ummatika ummadaada qultu waxaa idhi khamsiina salaatan konton salaadood qaala wuxuu ihi irjic noqo ilaa rabbika rabbigaa ku noqo oo fas'alhu waxaad weydiisataa adtakfiifa inuu kaa fududeeyo fa ina ummataka maxaa yeelay ummadaadu laa yutiiquuna ma awoodayaan daalika arrinka fa innii anigu qad balowtu waxa aan waxa weeyaan markaa imtixaanay banii israa'iila reer banuu israa'iil wa khabartuhum xogogaalna waanu noqday iyagaan soo jarribay oo aan xogogaalu noqday oo aan soo imtixaamay oo intaa iska xejin maayaane oradoo ilaahay iga fududeedheh qaala wuxuu ihi farajactu waxaanuu noqday ilaa rabbii rabbigay oo faqultu waxaan idhi yaa rabbi rabbi ow khafif calaa ummatii ummadayda ka khafiifi salaadaha faxata canii khamsan shan buu iga dejiyey faxata canii khamsan shan buu iga dejiyey ilaahay subxaana watacaala iga dhimay farajactu waxaan u noqday ilaa muusaa faqultu waxaan idhi xata canii khamsan shan buu iga dhimay qaala wuxuu ihi ina ummataka ummadaadu laa yutiiquuna dalika arrinkaa ma awoodaan farjic ilaa rabbika rabbigaa ku noqo oo fas'alhu takfiifa inuu kaa fududeeyo weydiiso qaala wuxuu uhi falam azal kamaan suulin arjicu inaan noqdo bayna rabbi rabbigay iyo wa tabaaraka wa tacaala tabaaraka khayrkiisaa badan oo watacaalaa wuu sarreeyaay iyo wa bayna muusaa muuse dhexdooda inaan noqnoqdo markaa kamaan suulin xataa qaala ilaa uu yidhi yaa muxammadu muxammadow ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala yaa muxammadu muxammadow inahunna khamsu salawaatin inahunna salaadahani khamsu salawaatin waa shan salaadood kulla yowmin walaylatin habeen iyo maalin kaste ah, maalin iyo habeen kaste likulli salaatin salaad kastana waxa u sugnaaday cashrun toban baa u sugnaaday fadalika kaasi khamsuuna salaatan waa konton salaadood toban baa u sugnaaday macnihii salaad waliba toban salaadood bay la ajartay weeyi salaad waliba toban salaadood bay la ajar tahay weliba tobankani garo oo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen xasanaadka kaleba alxasanatu bicashri amhaaliha soo ma man jaa bilxasanaati falahu cashru amhaaliha tii way kasii siyaadsan tahay waa salaad waliba waxay la ajar tahay toban salaadood oo mid kasta waxa weeye tobankii ajar iyo intii ka badnaa qofka loogu dhufanayo fadalika kaasi khamsuuna salaatan waa konton salaadood waman hama axadka ku hamiye bixasanatin xasane ee falam yacmalha aan qaban kutibat lahu xasana xasana loo qoraya fain camilahaa haddii uu qabtana kutibat waxaa loo qoraya lahu isaga cashran toban xasano waa loo labalaabaya toban jeer waman hamaka ku hamiye bisayi'atin sayi-o falam yacmalha aan qabanin lam tuktab shay-a waxba loo qori maayo isaga fain camilahaa haddii uu qabto kutibat waxaa loo qorayaa sayi'atan waaxidatan hal sayi oo keliya loo laba laabi maayo qaala wuxuu ihi fanazaltu waan soo degay xata intahaytu ilaa aan soo gaadhay ilaa muusaa muuse sala allahu calayhi wasalam faahbartuhu waanu sheegay faqaala wuxuu ihi irjic noqo ilaa rabbika rabbigaa ku noqo fas'alu takhfiifa inuu kaa fududeeyo weydiiso faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam faqultu waxaan idhi qad rajactu waan u noqday ilaa rabbii rabbigay waan ku noqday xata istaxyaytu minhu ilaa aan ka xishooday macnii intaa in ka badan ku noqon kari maayo oo intaasoo jeer baa waxa weeye aan ku noqday oon ku noqday oo iga fududeeyey waayahay ilaahay baana wuxuu sheegayba sida dee riwaayaadka kale xadiidku caddaynayaan in intaa ilaahay ka dhigay kontonkaa salaadood ee shantaa salaadood ee kontonkii la ajara aan lana bedelahayn marka sidaa aada arkayso tiradii unbaa laynaga dhimay oo halkay konton ka ahaayeen shan unbaa laynooga dhigay laakiin ajarkii laynagama dhimin ajarkii salaadaha yaa laynagama dhimin markaa qofkaa shantaa salaadood ilaaliyo tukadaa qof konton salaadood tukaday buu ka dhigan yahay sooma aragtaan waa cajaa'ibta iyo qiimaha salaadahani ay leeyihiin xadiidkani waa xadiidkaa dheer dheere arkaysaan oo waa xadiid fawaa'idkiisa iyo markaa cilmiga dhex fadhiyana aan cidi soo koobi karin laakiin insha allah dersiga dambe ayaynu markaa dhowr meelood oo yar muhiima ka yartaa taaban doonaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk